بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ugu horeyn ilaahay baa mahadle subxaanah wa tacaala mar labaadna waxaan u mahad celinayaa walaalaha abaabulay ama fudaydiyey inaynu halkan isugu iman karno oo wax diinta ka mida isweydiin karno marka saddexaad waxaan ka hadlayaa mowduuc min albadiihiyaat ka mid ah badihiga waxaa la yidhaahdaa shayga maanku uu si fudud u qabto ee aan adilo u baahanayn inuu caqliga ka dhaadhacdo maalini uma baahnaa adilo maalin marka lagu dhaha waad fahmaysaa uma baahna in la yidhahdo marka qoraxdu soo baxda ay noocan noqotay saa noqotay in lagu sharxo uma baahna waa badiihi min badiihiyaati alcaqiida alislaamiya ama dhaqanka islaamiga ah waxyaabaha badiihiyaadka ka mid ah waxaa ka mid ah midnimada ummadda muslimiinta laakiin hadda waxaad moodaa min ascab alashyaaba inay noqotay waxyaabaha ugu adag ee muslimku uu fahmaba inay ka mid noqotay walidaalik baan mawduucan ku celcelinaya waxaa laga yaabaa intaan south africa joogay markii saddexaad aan dariskan ka hadlay inuu yahay south africa oo keliya intaan joogay waxaan ugu celcelinayaa ilaahay bini aadamka abuuray subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu ina baray alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu alkhabiir inuu isagu aqoon u leeyahay bini aadamka wuxuu ina baray in basharka wax loogu celceliyo si ay uga dhaadhacdo qur-aanka qoladiina akrida imisa aragteen khalaqa asamaawaati waalarda mar baa ku filayd in la yidhahdo hadday lilmacrifa tahay khalqi asamaawaat walard mar baa ku filayd in la sheego laakiin waxaa laga yaabaa intaasoo meelood inaad ku aragto waxay dhahdaan culamadan ka warranta cilmi nafs psychology caqliga bini aadamku wuxuu leeyahay qeyb muuqatoo sare iyo qeyb qarsoon bay idhahdaan alcaqli alwaaci walaa waaci aw alcaqli الshucuuri walaa shucuuri aw alcaqli اlbaطin wagayri caqliga baaطinka ama laa shucuuriga ah wuxuu u baahan yahay bay yidhahdeen siduu wax kajab ugu sameeyo ama uu qaban karo u xejiyo in loogu celceliyo loogu celceliyo walidalika bay culamaai nafsi waxay tilmaameen masalada aad rabto inaad xifdido ama aad qabato ama ay kaa dhaadhacdo xataa keliga adigoo ah bay idhahdeen ku hadalo ku celceli bay idhahdaan masaladani waa masale aan rabo markaa inaan ku celceliyo ilaa iyo bal inta aynaga dhaadhacayso dadka muslimiintaa maanta mushkilaadka ugu badan ee dunida ka haysata cumuuman muslin oo dhan waxaa ka mid ah ummadda tan kala tafaruqday ee kala tagtay ee midnimadeedii weyday oo midnimaday weyday ay sababtay inay majdigay lahayd oo dhan lumiso waxay ammaan iyo sharaftiya mudnaan lahayd bashariyada agteeda inay ku lumiso inay noqdaan dad mustadcafiina xawla alcaalam meel kastoo muslim joogaba haddana iyadoo la leeyahay rubci alcaalam bay ka badan yihin adduunka waxa bini aadam ku dul nool afartii qofba ugu yaraan mid baa muslima basharka dunida saaran oo dhan one billion and half bay gaadhayaan dadka badhna waa ka badinayaan tiradooda dadka intaa tirada leg maxaa ka dhigay shay laa wasna lahuya shay aan miisaanba nolosha ku lahayn walaa maxfal duniyada laysugu yimaado walaa waddankooda markay joogaan walaa waddan kale hadday tagaan dhibta ugu weyne qabsatay dadka muslimiinta sida tan u galay waa ikhtilaafuhum wa tafaruquhum waa kala tagsanidooda iyo kala daadsanidooda dhibta tafaruqu keeno qof kaloo loo sharxaba waxaa isleeyahy malaa nin soomaaliyeed maanta in loo sharxo uma baahna waayo wuu arkay markii tuulaba tuulo dib uga guurta ay tidhi taayada haw soo dhowaanina daa wax ka badane soomaali xad bay gaadhay tuulo tuulo ay u kala guurto waxay ka heshay waa muuqataa kaa qaxoontigeedii iyo baahideedii iyo dhibteedii xawla alcaalam ay daadsan yihin masaajidka ugu dambeeya dunida christ church ku yaalla ilaa iyo waqooyigeeda waan maray soomaalun baa daadsan meel kastana cabanaya soomaalidii hore waxay ku maamaahi jirtay kitaab gurigiisii loo diiday sayaxa labaday bay odhan jireen yani wadaadadii hore soo wareegi jiray meelaha in wax ka soo helo dee roobun baa cidlo ku qaban jiro kitaabku wuu qoyi jiray markaa dumarkaa ku maahmaaha bay dhaheen kitaab gurigiisii loo diiday sayaxa labaday wadaadkaa wareegaya iyadoo la hadlaysa waxa soomaali sayaxa baday iyo dhibta tan waa waxay ka dhaxashay midnamo la-aantii waa waxay ka dhaxashay kala guurkii ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fiئaة fahbutuu wاdkuruu llaha kahiira lacalakum tuflixuun وaطiicuu اllaha warasuulah wlaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wاصbiruu in allaha maca الصaabiriin ilaahay dadka muuminiinta wuxuu yihi haddii dagaalba idin qabsado a cid la kulantaan sugma oo ilaahay xasuusta subxaanaه wa tacaala in badan aayaadkani waa suurat اlanfaal suurat اlanfaalla waxay soo degtay qaswatu beder dabadeed dagaalkii beder markay muslimiintu ka soo baxday oo waxoogaa muran oo aan badnaynin dhexdooda uu ka dhacay ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala digniin siinaya inaanay mas'aladaa ku dhicin qaswatu beder markay muslimiintu ka baxday waxoogaa yaroo xoolaabaa la isku qabqabtay haniimad ayaa qaadanaya qoladii haniimada ururisay waxay dhahdeen annagaa soo ururinay qoladii ciidamada riixday ee gaalada yacday daba ordaysay waxay idhahdeen annagaa idinka fogeynay qoladii nebiga ilaalinaysay calayhi salaatu wasalaam waxay idhahdeen ma anan qaadi kari waayin anaba nebigaanu ilaalinaynay dabeetana xoolihii la qabsadayba waxoogaa murani ka yimi waxay wanaag sameeyeen isagoo aan alle ka warramay subxaanah wa tacaala murankooda qur-aanku ka bilaabay markaa yasaluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilahi r waxay ku weydiinayaan baa alla yidhi subxaana wa tacaala waxoogaa xoolee la qabtay xoolahaasi ilaahay agtiisabaa xukumkoodu ilaah iyo rasuulkiisaa xukumaya lagama waramin xoolihii xukumkoodii aayadda koob iyo kontonaad baa ilaahay kaga warramaya waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumus aayadda koob iyo kontonaad ee suuradda ka mida baa lagaga warramaya laakiin maxaa lasoo horumariyey waxaa lasoo horumariyey ilaahay ka cabsada baa la yidhi waasilixuu daata beynikum ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala oo mashkiladda dhexdiina taalla islaaxiya haddaba mustaqbalka si aanay dhibtani ugu dhicin muslimiinta aayaadkan dambe alla soo dejiyey waxaa la leeyahy wa atiicu llaha warasuulah waan muslimow ilaah iyo rasuulkiisa aqbala oo ha noqdo manhajka idin mideeya waxa isukiin keena waddada idin qaada mabda'a a wada raacaysa ilaah iyo rasuulina aqbashaan ha noqdaan baa laleeyahy subxaana wa tacaala wa atiicu llaha warasuulah isla markaa ilaahay wuxuu leeyahy walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum war ha murmina baa laleeyahy subxaana wa tacaala nisaac yuu dhexdiina ka dhicin ha isqabanina oo haddaa isqabataan muxuu noqonayaa waxaa ka ratibmaya isqabashada ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fatafshaluu wa tadhaba riixukum waa fashilaysaa guul gaadhi maysaa waxaa kaloo tegaya baa alla leeyahy subxaana wa tacaala watadhaba riixukum xooggiina iyo dowladnimadiina iyo dadnimadiinana waa la waayaya haddaa muranka badaysaan oo idinku isa surantaan oo idinku aa kala bixi weydaan waa laydin wada waayayaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa digniin weli muslimiinta loo sii digayo ilaahay subxaana wa tacaala markaasuu aayaadka wuxuu ku gebagabeeyey wasbiruu ina allaha maca saabiriin dadku hadday wada noolaadaan oo wax wada wadaagaan lama waayo wax laysku yaro qabto ama wax yaroo laysku maandhaafo laakiin waxaa layna baraya inaynu caqli ku daweyno inaynu sabir iyo dulqaad baranno inaynan kala guur iyo isdil daawo uga dhigin saa daraaddeed baa la yidhi wasbiruu haddiiba ay isu timaadaan basharku lama waayo waina kaiira min alkhulaطaa'i layabgi bacduhum calaa bacd dadka wax isku darsada baa ilaahay yidhi wax kasta isku darsada dowladnimo xoolo waxuun isku darso nawcun maa bini aadamku wax uu kala si u arko waa la arkayaa waxuu hadal ka yimaado waa la arkayaa laakiin solution buu u baahan yahay waxa dhibtu ay ka timaado sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wasbiruu ina allaha maca saabiriin aayaadkii khilaafka laynoo diidiya furqada aayaadkii layna faray ilaah iyo rasuulkiisa inaynu wada ateecno aayaadkaasi waxaa gebagabo looga dhigay in allaha gafuurun raxiim loogama dhigin iyo in allaha casiizun xakiim inta badan aayaadka gebagabadoodu waxay u cuntantaa aayadda waxay ka warramaysay ilahay markaa wuxuu leeya wasbiruu ina allaha maca asaabiriin waar sabra oo dulqaata baa alla leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu la jira oo macooda yahay kuwa sabree dulqaata sidaa awgeed cawaamisha ama waxyaabaha keenay inay ummadi kor noqoto waxaa ka mid a midnimada waa min alusuuli athaabita litaqadum waa usuusha keensata ee sugan ee ummadi inay horu marto keenta waxaa ka mid ah ummaddu waa afraad afraad waxay u baahan yihiin xoogooda iyo cududooda inay isku darsadaan qofka bini aadamkii keligii wuxuu u baahan yahay ma wada samayn karo adigu cunaad u baahantahy oo maraad u baahantahy oo guraad u baahantahy oo reerbaad waxoo dhan keliga mare ma toli kartid raashin ma karin kartid daar ma dhisi kartid laakiin waxaad u baahantahy bashar kale is adeegsataan oo wax isdhaafsataan oo wax wada lahaataan noloshu gebigeeduba kelinimo ma jirto sidaa awgeed ayaa umamku horumarkoodu iyo horu socodkoodu xooggooda iyo magacooda waxyaabaha miqyaaska waa waxaa ka mid a itixaadkooda iyo midnimadooda inta ay ummaddu midaysan tahay ummad kasta oo midowdaa magac iyo maamuus bay yeelataa waxay raadcaynaysa bay gaadhaa xayaat mudma'ina nolol kariima oo sharaf iyo cizile bay ku noolaataa waxay noqotaa ummad laga haybaysto oo marka arrinteedu arrini gasho lagu xisaabtamo maxaa laga yeelayaa waayo maaha dad fudud oo si fudud looga cararo walidaalik baa dadka dunidu waxay u aragtay dunida mucaasirka ah weliba maanta ee isku sii xidhantay sii tiro badantay waxaa loo arkay duwalka yaryari inaanay jiri karin dabeetana waxaa loo baahday atakatulaat ilkubraa waxay yidhaahdaan taxaalufyada iyo isku darsiyada waaweyn yurub oo dowlado xoog badanna dhaqaalo leh military leh magac leh ayaa waxay u arkeen nolosha cusub ee maanta loolankeeda inaanay geli karin iyagoo jarmal iyo ingiriis iyo faransiis iyo scandinavian iyo noocaasiya waxay u arkeen inay bashar u baahan yihiin bini aadam iyo tiro dunidu inay tiro isku hayso tiro si ay maadaama ay u baahan yihiin waxay garteen inay wax isku darsadaan inay midoobaan midowgooda waxay gaadhsiiyeen xad ay aqbali karaan inta waxlahoo qura inaan la ysku darin maca kuwa caydha ah inay ku darsadaan waayo berri basharkaa dhaqaalaha sameeya basharkaa magac iyo maamuuska keena yurubtii galbeed ee dhaqaalaha haysatay evan waxay aqbashay tii bariyaan waxba haysanin romania maxaa yaalla nothing waa waddan lagu baktinayo aada u liita waxba oolin laakiin bini aadam baa jooga yurub waxay u aragtay tii horu martay romania inay u baahan tahy oo ay ku darsato waxay u arkeen inay hungariya u baahan yihin oo ku darsadaan waxay u arkeen polish iyo poland iyo wax la nooca waxay u arkeen duwalka yaryare litwaniya iyo duwal yaryaroo sagiira inay kusoo darsadaan waxay dareemeen dunida maanta in tiro laysku hayo takatul ballaadhan inay sameeyaan waxay jermany aqbashay iyadoo dunida waddanka labaad ama saddexaad ee dhaqaale hogaaminaya ah inay wax la wadaagto kuwaa yaryare aan waxba haysanin waayo waxay u aragtaa wax isku darsiga kuwaa isku darsadaan inuu yahay i win you win win win negotiation bay u arkaan guul inay tahay bay u arkaan waayo meel dheer bay wax ka eegayaan maanta oo qura ma eegayaan laakiin berri iyo saa dambe waxay imanaya bay arkayaan dunidu takatulaadka maraykan waa dunida maanta la joogo dowladda ugu xoog badan militaryly marka la eego iyo economicaly laakiin dowlad yar buu u baahday inuu ku duulo oo ciraaq la yidhaahdo bama muu haystay ciraaq uu ku garaacay iyo dayaarada iyo askarba laakiin midnimada iyo taxaalufka laga maarmin soddon dowladood oo yaryar buu ka haystay oo caga ku darsaday miyaanu ciraaq keligii iska celin kareen maya wuxuu ogyahay basharku waxay ku kordhiyaan mooyaane inay nuqsaan waday inuu wax ka faa'iidaya buu ogyahay saasi daraaddeed magac ku helyayo xoog ku helyayo wax kale ku helyaaba sodomeeyo dowladood oo yaryar buu isu keenay inuu saatan sameeyo afghanistan oo intaa leegba wuxuu ku tala galeen si ay afghanistan isaga cadaadiyaan in taxaalufka naato oo dhan laysugu geeyo naato o dham inay wada cadaadiso oo laysu biirsado dunida maanta takatulaadka usii socda mid dhaqaale mid military mid dadeed mid xadaaradeed usii socota ayaa caalamulislaamina jeesba jeeska suu guuraya reerba reerka kale iska ilaalinaya dowlado yaryaroo laba boqoloo kun iyo saddex boqoloo kun iyo shan boqol warma shan boqoloo kun baa bini aadam noqdo dowlada oo wax iska dhiciya milyan iyo laba iyo saddex iyo caalamulislaami dowlad saddexa iyo mid shana iyo mid contona iyo mid waxaan dhaamina baa jooga kuwii tobaneeyada sideedda milyan aha inay sii kala guuraan bay doonayaan oo laba laba iyo saddex saddex iyo milyan milyan noqdaan duniduna waxay isku haysaa inay isugu tagaan boqolaal milyan si ay waxu noqdaan si ay loolanka basharka uga qeyb geli karaan waxaa markaa ikhwatii fi lcaqiida mudan inaynu dib u soo noolayno wacyigiiyo thaqaafadda ah midnimada iyo waxa laga helo inaynu dib maankeenna u dhisno caqligan yare qabiilka iyo gobolka yar iyo reerka yar iyo tuulada jooga maha caqli adiga ku noolaynaya haddaad maanta reer hebel ka badiso reer hebel waxaad ka badisee la sheegaya waxa weeyaan isna toban baa ka dhintay adna labaa kaa dhintay labaiyo toban qof oo soomaaliyeed baa aakhira u dirteen dabeetana waad faanaysaa waxaad leedahay iyagaa toban laga diray anagaa laba quray ahaayeen waxba maad kordhin labaiyo toban soomaaliyeed markaad aakhira qabatise waxba maad kordhin reer hebel marka toban ka dhintaankiinana saddex ka dhimato waxba maad kordhin waxay ahayd inaad mustaqbal dheer hiigsato inaad meel fog wax ka aragto inaad dunida maanta joogto iyo loolanka yaalla uu kuu muuqdo in dadnimadu ay kuu muuqato inaad meeshaad ka degi lahayd eegto intaad soo cararto oo aynu kala yaacno oo dad wadanadoodii dhisanaya ama wata intaynu dhex degno haddana inaynu islaamihii iyo habrihii iyo qabaa'ilkii iyo intii yareed weli u muransannahay meel aan hadda lahaynba inaad timi iyo bulsho iyo dal iyo dad aanad lahayn haddana weli murankii ragtuurta ku sido waxaynu u baahnay inaynu dib u xasuusano dib maskaxdan u celino mustaqbal dheer inaynu aragno iqliimiyadan iyo gobolaysigani waa waxa muslimiinta dib u riday muslimiintu waagay midka ahaayeen dunida iyaga ka talin jiray kun sano in ka badan bay keligeed ahaayeen addawla alula fi lcaalam kun sano in ka badan bay keligood ka talinayeen dunida tan aan wax labeeyaa jirin alqutb alwaxiid kun sano in ka badan bay ahaayeen dhaqaalaha dunida ugu badan ugu xoog weyn kun sano in ka badan bay ahaayeen tiknolojiyada dunida ugu sarraysa kun sano in ka badan bay ahaayeen dadka la martiyo ee cadaaladda dunida ku wada markiise la tafaraaruqiyey ee xuduuda aan jirin la wada dhex dhigay waxana xuduuda waxa keenay dadkii muslimka kala qaybinayay dadkii muslimka gumaysanaya waxaanoo xariijin maanta caalamulislaami dhex taalla iyagaa keenay iyagaa qowmiyaadkan iyo qabaa'ilkan iyo nationalistkan iyo waxaa keenay iyagaa divide and rule ku waday iyagaa madhabkii fircoon la yimid fircoon madhabkiisa ah fariq tasud wajaca ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya inuu fircoon dadkii ka dhigay shiican yastadcifu taa'ifatan min intuu shiica kooxa ka dhigay buu kooxna gumaystay kolba kooxna soo yaro dhoweeyey waxaynu u baahanay inaynu haddaynu muslimnay dib u baraarugno gaar ahaan ooda dhacmeedsay u kala sarreeya maa loo kala guraabay soomaalidu yidhahdeen haddaynu soomaalina inaynu dib u baraarugno inaynu dib wax u eegno inaynu garanno wixii inaga raray quwada ee dacfigayna geeyey wixii qimada inaga keenay ee xadiidka dhoobada inagu dhejiyey inaynu garanno wixii walaalnimada inaga kaxeeye colaadan inoo abuuray colaadan unaad iska eegayso walaalka qof bini aadam oo kii dad ugu dhawaa un iska ilaalinaya cid kaloo colaba aan lahayn inaynu garanno amaakintan burkaanaha ee laynoo abuuray ee marka la taataabto markiiba qarxaysa un dhul xasaasiyaa la sameeyey oo markiiba qaraxooda uu soo dhowaanayo sidaa awgeed waxaan idin leeyahay khoti fi lcaqiida waxa koowaad ee mudan inaynu ka wada hadallaa waa midnimo bacda atawxiidi walcaqiida waxaa mudan inaynu ka wada hadallaa waa midnimo iyo ummadatan sidii la ysugu keeni lahaa midnimo inay fiican tahay ma daliil bay u baahan tahay ma burhaan iyo caddayn bay u baahan tahay ma bayaan iyo balballaadhin ayay u baahan tahay caqliga soomaaligaa maanta haa caqliga soomaaligaa cadceedda dhan baa ka qarsoontay maalinta in loo sharxaabuu u baahday maalinta in la sharxo oo la yidhaaho maalinta waxaa la yidhaahdaa marka cadceeddu soo baxdo ay cirka joogta baa la yidhaahdaa waayo wuu arki kari waaye maxaa maalinta qariyay wax yar yar yar oo ama qabiil la yidhahdo ama gobol la yidhahdo ama waa adoo farta isha lagaa saaro fari waa wax yar laakiin adduunka way qarisaa haddii isha lagaa saaro ishaa la yskaga dhejiyey wax yar yar oo wax kaleba aanad arkayn iyaga mooyaane nin weynoo doctoora oday weynoo caqli leh intaas oo wax yar ka fekerayaad arkaysaa baheblaaye iyo reer hebel yaryar iyo masaakiin baaba'day inuu sii kala qaybqaybiye ka fekeraya o ka talinaya waa dad isha bac lagaga dhejiyey waa dad isha far laga saaray waxa aan rabaa waxa weeyaan waar bacdan aan fujinno inaynu bacdan yaryare isha inaga wada degsan fujinno oo bal dunida ballaadhkeeda aragna iyo dunida saa dad isu hayo aragno gaal iyo muslimaanta halkay kala joogaan aragno soomaali iyo wadcigeedu halkuu joogo walaalkaa markuu guulaystaad adiguna guulaysanaysaa intaad walaalkaa gowracdo guulaystaye haddaad tidhaha waa kuu doqoniimo kii dadba kuugu dhawaaya aad xoogga bidi lahayd intaad birta mariso haddaad haddana guulaystay la qaybayso waa wax aada u liita waxaynu u baahnay khoti fi lcaqiida marka hafladatan waa gafla gafladan maankeenna hadhaysay inaynu iska qaadno inaynu dib ugu noqonno islaamnimadeenni inaynu garanno midnimada iyo qur-aanku wuxuu ka sheegay qur-aanku nusuus sariixa si dadban iyo si cad iyo si walba ilaahay masaladaa ugu dhigdhiga khaasiyad iyo dhaqanka ay ummadda tani leedahay ku caanbaxday ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wa ina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun war ummaddiinani waxaad tihiin baa ilaahay leeyay ummad keliya ana rabbigiin baan he iga cabsada baa la leeyay subxaana wa tacaala ilaahay nusuus cadcad wuxuu ku leeyay wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu واذkuruu نicmaة الlahi عalaykum id kuntum acdaءa faأlafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwana wakuntum calى shafa xufraة min الnaari faanqadakum minha kadalika yubayin اllahu lakum aayatihi lacalakum tahtaduun alle wuxuu ina leeyahy subxaanaه wa tacaala waar ilaahay xadhigiisa qabsada dhammaantiin oo walaa tafaraquu ha kala tegina waa wax fudud in la qabsadaa ma nihin dadkii ugu horreeye jaba ma nihin dadkii ugu horreeyey dunida kala taga tajaaribta basharka inaynu akhrino wax ka dhowrnaa baynu u baahanay eeg saxaabadii uu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam reer madiine ay mise isdilayeen dagaalada qaarkood ee madiine ka dhacay afartan sannadood buu socday dagaalada qaarkood ee madiine ka dhacay shan sannadood buu socday kuwii afartanka sano shan sannadood isdilayey ayaa islaamku u yimi oo heshiisiiyey waxaa la yidhaha madiine waxaa nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam iyadoo aan nin weyniba ku hadhin wax odayo labaa ku hadhsanaa baa la yidhaha ansaar dhammaanteedba cabdillaahi ibnu ubey ibnu saluul iyo abi caamir alfaasiq abi caamir alraahib ninkii la odhan jiray xandala khasiil ilmalaa'ika abihi labadaa nin baa ku hadhsanaa baa la yidhaha wax waayeelaba waayo markii dambe yidhahdeen war bal haatan labada oday aan mid dooranno madax boqor ka dhiganno cabdillahi boqornimaa loo sharaxay maxaa tiray ee da-yartun soo reebay waxaa soo reebay dagaal afartaneeyo sano shan sannadood la isdilayay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey le wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu war ilaahay xadhigiisa wada qabsada oo walaalooba oo ha kala teginina wadkuruu nicmat allahi war ilaahay nicmadiisa xasuusta baa la leeyay subxaana wa tacaala qur'aanku waxaa laynoo tilmaamaya waxaynu haysanoo dham inay nimco xagga alle ka timi wamaa bikum min nicma fa min allah wax allaaliya waxa nimco haysaan ilahay baa idin siiyey waxaa ilaahay inoo tilmaamaya wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha ilaahay nicamku idin siiyey haddaa istidhaahdaan tiriya ma tiro koobi kartaan laakiin nicamka aan la tiro koobi karin qaar ka mida qur-aanku tiltilmaamay si muhimadeeda laynoogu muujiyo waxaa ka mid ah nicmada islaamka alyawma akmaltu lakum ilahay wuxuu tilmaamaya alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina nicmat lislaam waa nicmada ugu weynaynu haysanaa ilaahay tilmaamay nicamka waynu haysanay alla tilmaamay waxaa ka mid a tan midnimada iyo walaalnimada wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum baa la leeyahy war xasuusta ilaahay nimcada uu idin siiyee ah in ilaahay subxaana wa tacaala idinkoo col ah qalbiyadiina isu soo dumo walaala idinka dhigay faasbaxtum binicmatihi ikhwaana ilaahay nicmadiisu walaala idinkaga dhigay kadalika yubayinu allahu lakum aayaati ba alla aayaadka marka lasoo wada lagu gabagabaynaya taa macnaheedu waxa weeyaan ikhwatii fi lcaqiida diintu si toosay midnimo inoo fartay haddaynu muslim nahay si toosaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu faraya masalada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam si toosuu inoo farayaa xadiidka saxiixu muslimka iyo keyrkiiba asalkiisi uu ku yaalo imaam albukhaarina fii kitaabi hadab lmufrad ku soo aroorinayo sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay wuxuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam in allaha yardaa lakum halaaa waa xadiista riyaad saalixiinka inu akrino ku taalla in allaha yardaa lakum halaaa waar ilaahay saddex buu raalli idinka yahay baa layidhi wayakrah lakum halaaa saddexna alle waa idinla necbiye subxaana wa tacaala fayardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shaya ilaahay towxiidkuu raalli idinka yahay inaad keligii caabudaan waa idaan cidna ku lamaanay shayga labaadee ilaahay raalli idinka yahay waxa weeyaan baa layidhi waan tactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay xadhiggiisa inaad wada qabsataan oo aydan ku kala tegin riwaayaadka qaarkood baa waxay kusoo darayaan oo ku sadaxaynayaan wulaatu lamriga in la ateeco wuxuu kaloo nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saddexna waa laydinla nacay maxaa laynala nacay wayakrah lakum qiila waqaal waa la yidhi iyo hadalbadnidaa ilaahay idinla nacay waa la yidhidu hadalka ku tira kuteentee tirada badan le waa waxa mujtamaca fasaadiya dhegtaada iyo afkaagu inay isu dalooshamaan waa ceeb soomaalida maanta joogta dhegtooda iyo afkooda isu daloola wuxuu maqlaba uu ku warramaya waa la wadaa uun fadhi ku dirir iyo waxbay u bixiyeen waa la wadaya saan baa la yidhi markuu kaasoo horbaxay waagu baryuu ka odhanaya maxaa la yidhi war buu daydaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka muslimkii inuu qof jaadan noqdo qof dadaalayo noloshu ka dhabtay inuu noqdo qof waxa aan waxba tarin ilaaba maa laa yacnayki inaad iskaga tagto waxa aan macnaa samaynin waxaa ka mid a maxaa la yidhida qiil waqaal tan baa la yidhi saan baa la sheegay waxayna dhaaftaan buu nebigu leeyi iyo wa kasrati su-aal su-aal badnida iyo maalka in la khasaareeyo idan nusuustaasi si cad waxay inoo faraysaa midnimo waxaa jirta nusuus si dadban midnimada inoo faraysaa waxayna faraysaa wax la-aantood haddii iyaga lala yimaado midnimadu ay suurtoobayso haddii iyaga lala yimaado laga waxyaabaha qaarkood haddii la sameeyana midnimadu aanay suurtagal ahayn oo la reebayo saas daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy ama nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina tilmaamaya laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu wakunuu cibaad allahi ikhwan walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaaثata ayaam xadiidka asalkiisu saxiixu muslimku ku yaala imaamu axmedna wuu warinaya wuxuu nabigu leeya alayhi salaatu wasalaam war haysu cadhoonina oo hays xaasidinina oo haysu dhabar jeedinina axaadiid kale nebigu wuxuu ku tilmaamayaa inaan la iscaayin inaan la ismaagin qur-aanku wuxuu tilmaamayaa walaa tanaabasuu bilalqaab inaan magacyada xunxun la ysugu yeedhin inaan la ysxamanin inaan la ysjaajuusin inaan la ysxaqirin nebigu wuxuu leeyahy sharba waxaa kuugu filan walaalkaaga kale muslimka inaad xaqirto oo liiddo ama hantiyari kullid ama reerkiis iyo qabiilku ka dhashay kullid ama adigoo ka yaro qorqoranoo moodaya inaad ka qurux badantahay kullid waxaad doonto kulliide liidashay ama maalaad ka badantahay kullid bixasbi imri'in min ashar qofka waxaaba shar ugu filan baa la yidhi an yaxqira akhaahu lmuslim walaalkiisa kale muslimka inuu liido waxan oo dhan maxaa loo nahye waxaa loo nahyinayaa waxaa la rabaa wakunuu cibaad allahi ikhwaana waxaanay walaalnimaday tirtiraan mujtamacu hadduu caafin noqdo mujtamac dhexdiisa iska haysto uraya hadduu noqdo ma wada deganaan karayo haddii la ysxamanayo laysdulminayo laysxaqirayo laysmaagayo laysdilayo laysdacaayadaynayo dee wada noolaanshihii wuu adkaanaya haddiise aanay waxa kani jirin in wada la wada noolaada xagxagashada haddii la waayo waa la wada noolaan karaya sidaa daraaddeed baa islaamnimadu qasdiga waxa loo socdo qura laynama faro ee waxa kaloo layna faraa wasiilada lagu gaadhayo waxa kan midnimaa lagu faray laakiin waxaa kaloo lagu faray midnimada wixii lagu gaadhi lahaa waxaa kaloo lagaa reebay midnimada wixii waxyeelaya dhaawacaya dhammaanteed insaanku min abcihi waxaa ka mid ah inuu cadhoon karo laakiin waxaa lagu yidhi saddex maalmood jaanisa baa lagu siiyey basharinimadeenna ilaahay uu yaqaana subxaana wa tacaala saddex maalmood waa muddo aad ku cadho burburi karto saddex maalmood ka badan baa lagu yidhi inaad cadho ku maqnaato oo walaalka aad ka hijroto ama banaana sanad haddaad afka buurtan adoo dhiiggiisa daadiyay la mid tahay buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi daawuud uu warinaya saxiixa nebigu wuxuu ku tilmaamaya hajruka akhika sana ka safki dami walaalkaayoo aada sanad cadho iyo afbuur kaga maqnaataa waxay la mid tahay buu nebigu leeyay dhiiggiisoo aada qubtay dhiig muslim wax fudud maaha cadho muslim laga cadhoodoo laga dudaana wax fudud maaha sidaa ogeed waxaa lagu faray inaad walaalkaaga muslimkaa walaalkii ahaato waxaa layna faraya inaynu walaalo noqonno waxaa layna faraya walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat waulaaika lahum cadaab cadiim waar ha noqonina baa ilaahay leey kuwii kala tegey ee iskhilaafay markii bayinaadka cadcad ee rususha ay sidaa yimaadeen waxyigii alle intuu yimi haddana iyagoo og oo kitaabkii dhex yaallo kala yaace kuwaa ha noqonina haddaa kuwaa noqotaan maxaa dhacaya waulaa'ika lahum cadaabun cadiim baa ilahay kuwaasi cadaab kulul bay leeyihin waayo cadaabka noociyaadka ilaahay wuxuu cadaaba waa tiro badan yihi qur-aanka ilaahay wuxuu tilmaamayaa cadaabka qaar ka midi inuu cirka ka soo dego torneede lagugu soo dejiyaa roob lagugu soo dejiya balaayo kale samada ka soo degtaya qabow soo degya kulayl soo degya waa nooc min alcadaab lagugu halaagi karo waxaa kaloo cadaabka ka mida baa ilaahay leeyay inuu dhulka ka soo baxo fulkaana kugu qaraxya zilzaal iyo earthquake dhul gariir dhacya daadad iyo balaayo alle kugu intixaanya waa nooc kaloo cadaab ka mid a waxaa kaloo cadaabka ka mida baa ilaahay leeyay wax ku cadaabo inta laydinkala qaybiya in madaxa laysu kiingeliyo so kuwii ma lahayn ilaahay wuxuu lahaa walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat waulaa'ika lahum cadaabu cadiim baa ilahay yihi kuwaasi waxay leeyihin cadaab weyn aayad kale ilahay wuxuu leey qul huwa alqaadiru calى an yabcaثa calaykum cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyaca wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd undur kayfa nusarifu laayaati lacalahum yafqahuun ilaahay wuxuu awoodaa baa la yidhi inuu cadaab korka idinkaga keeno ama inuu dhulka ka soo saaro aw yalbisakum shiyaca ama intuu kooxa idinka dhigo wa yudiiqa bacdakum ba'sa bacd qolaba qolada kale qadhaadhkeeda inuu dhadhabsiiya baa la yidhi subxaana wa tacaala waataa madaxa laysu keen wada sudhay ee qolaba qolada kale qadhaadhkeedii la dhadhasiiyey undur kayfa nusarifu laayaati lacalahum yafqahuun baa ilahay bal eega aayaadka sidaan idinku balballaadhinaya baa ilaahay yidhi waxaa mudantiin inaad wax garataan fiqhigu waa wax faham waa fahamka waxweeleeye xeesha dheer leh waxaan sidaa wax idinku dhigdhigayaabaa ilaahay leeya inaad wax garan kartaan oo mar uun thinkingkiinu positive uu noqdo si positive ah si maanka gasho caqligu uu garan kara inaad u fekeri kartaan sidaa awgeed baa nebigu ina leeyahy alayh الsalaatu wasalaam ayuha الnaas calaykum biاljamaca wayaakum i wayaakum wاlfurqa wardada waxaan idinka dhigayaa buu nebigu leeyahy alayh الsalaatu wasalaam waxaan idin farayaa jamaacada kelinimadaan idinka digaya ilaahay wuxuu ina leeyahay asaalibta laynoo faray midnimada waxaa ka mid ah mu'miniinta baa la yidhi barhba barhka kalu sokeeya u yihi iyo hiil iyo hooba u haya والمؤmiنuuna والمؤmiنaaت bعضهم أwliyaaء bعض yأmuruuna بالمacروف وينhوna عن المنkر ويqimuuna الصلاaةa ويؤtuuna الزكاة ويطيicuuna الlaha ورasuuله أuلaئika سيرحمهم الlah iن اllaha عaزيiز حakيم نبي mحamed عaليه الصلاaةu وaسلاaم si wax laynooga dhaadhiciyo ayaa أشhyaada macquulaadka ah أشhyaada maanka gasha ayaa waxa laynoogu tashbiihiyey ama laynoogu suureeyey arrimo ishu ay qabato shayga macquulkaa waxaa laga yaabaa dadku siduu u kala horfahmaa inay kala dheerayso laakiin shayga ishu aragto markiiba dadku u wada fahmaa uma baahna sharax badan walaalnimada islaamiga iyo midnimada si laynoogu sharxo nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda qofka mu'minka ah wuxuu qofka kalee mu'minkaa u yahay sida dhiska baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dhiska yashuddu bacduhu bacda barhba barhka kaloo adkeeya guriga kan haddii jaajuurka ama buluketiga uu ka samaysay xabad xabad halkaa loo dhigo walow buluketi sibidh badan lagu isticmaalayna ha aadoo aad o adago haddii dhulka marka lagu dhufto aan jabaynin xataa hadduu yay laakiin midhmidh uu halkaa u yaalloo daadsan yihi sibidhku dhinac yaallo jingadu dhinac taallo biruhu dhinac yaalliin xabadina sideeda faa'iido uma leh wuxuu faa'iido leeyay marka laysdul saaree la dhiso ee dhisma laga dhigo markaasuu yahay wax faa'iido loo dhaxanta celiyo oo kuleylka celiyo oo qofka bini aadamkaa manfacu leh mu'miniintu haddaad tiro badataan oo xabad xabadtiin oo ninba meel taagay reerba meel taagay maa lakum faa'ida kaiira wax badan oo wax taraysaan ma jirto waxaa wax taraysaan markaa mid tihiin ee isku xidhan tihiin ayaa la mid tihiin daartii dhisnayda la anfacayay amaa mu'min baan hay laakiin keligay baan meel iska fadhinaya hadday tahy oo ninba yidhahda gurigaygaan iskaga jiraya balaayada buulkaygaan ka gelaya waxba tari maysa kelinimo waxba laguma qabto walidalik si aynu u fahmi karno qadiyadan buu nebigu wuxuu inoogu mihaaliyey calayhi salaatu wasalaam gurigaa dhisan ayaa la inoogu mihaaliyey xadiis labaad buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu mihaalinayaa kelikelida ama qofka mu'minka iyo mu'minka kale dhibtiisa siduu u dareemayo mathalu اlmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathali اljasadi اlwaaxid ida اshtakaa minhu cudwa tadaca lahu saa'iru اlacdaa'i bاsahri walximaar nebigu wuxuu leeyay alayh الsalaatu wasalaam dadka mu'miniinta ah kalgacalka iyo isuhilowga iyo walaalnimada ka dhaxaysa iyo isu naxariisadka isu naxariiseynaya wuxuu la mid yahay sida jir qura jirhka bini aadamkii wuu kala qiimo badan yahay asalkiisa waa il waa wadne waa gacan waa beer waa calool waa ciddi waa far laakiin markay noqoto dareenka alamku isku sibaa loo dareemaa qofka beerku xanuunaya ka ciddidu xanuunaysaa wuxuu buu isleeyay talow ciddi wax ka xanuun kululi ma jirto marka ciddidu ku kaarto waxaad is leedahay ciddi wax ka xanuun kululi ma jiro haddii wadnunku xanuunaan waxaad soranaysaa wadna wax ka xanuun kululi ma jiro ka dhegta xanuunaysaa wuxuu isleeyay dheg wax ka xanuun kululi ma jiro waayo dareenka alla uu ku abuuray jidhka ee maskaxda u gudbaya isku sibuu u qaadaa hadduu ciddi yahay waxa mashkiladu kaa haysataa iyo hadduu wadnayo iyo hadduu beeriyo waayo qeybna kama maarantid waayo dareenku waa raadaarka koowaad ee bini aadamku haddii aanad waxba dareemaynin gacanta intaad dabka saarto adigoo aan arkaynin ayaanad ogaateen ilaa ayay kaa go-do waa nicma inaad wax dareentaa xanuunka inaad dareentaa waa nicma waayo waa raadaarkaa kuu sheegaya markiiba layse soo geliya ka carar meesha markaad dabka gacanta saartaba intaanay maskaxdu fakerin buu jidhku amar bixinayaa inaad la boodda ah waxaa la tilmaamayaa dadka mu'miniinta ahi siday isugu naxariisanayaan ama isugu hiloobayaan ama ay walaalo u yihiin waa jidh qod sideed ma kale leh ka sarreeya iyo ka madaxda iyo ka hooseeya sibaa walaagoodu wadayay sibaa loo wada dareemaya xanuunkooda nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabaa in layna wada dareensiiyo walaalnimadu siday tahy shareecadu waxayna faraysaa wixii aynu ku walaaloobinahay oo dhan nabi wuxuu uhi janno geli maysaan ilaa yaa ilaahay rumaysaan mooyaane imaan laydinka helo iimaanna laydinkama helin ilaa yaa isjeclaataan buu nebigu yihi war ma idiin sheegaa buu nebigu yihi waxaa isku jeclaataan afshu salaama baynakum buu nebigu yihi salaanta faafiya saaxiibka ayoo kuwa cadhaysan haddii marka uu kaa soo horbaxo adna aad dhinac marto oo afka u burto ama marka aad aragto adna aad dhanka kale usii jeesato ama marka waddada isagoo soo haya aragto adna aad xagga ka laabato cadhadiina way sii dhiiraysaa laakiin isagoo kuwa cadhaysanoo soo socda markaad aragto haddaad ka hor timaado tidhaha war salaamu calaykum maalinta hore waxaa laga yaabaa inuu isu dhaga maroos ka kaa dhaafo way cadhadaa weli ku kulul laakiin laba jeeroo dambe haddaad ku celiso salaamu calaykum ti maalin dambe uu kaa soo horbaxo salaamu calaykum maalin saddexaadda uu khajilaya war ninkan maad salaanta ka qaadin wacalaykum asalaam baa laga yaaba maalin afraadana sheekadaa bilaabmaysa inaad iska sheekaysataan bay u badantay oo aqbalo ugu yaraan inuu ku yidhaaho niu maxaad sidii ugu gashay marka hadnaad tiraa niyo raalli iska ahaw dee waa mushkiladina dhexdhi martay bay ahayd ha wada hadashaan oo hadalka isweydaala nabigu wuxuu leeya alayhi isalaatu wasalaam ma idin baraa waxaa isku jeclaan kartaan afshu salaama baynakum nabigu wuxuu ina yidhi tahaadu taxaabu war hadiyadahaysa siiya waa isjeclaanaysaa ninka maanta ku marti soora ee si fiican kuu gala ee berriinta iska soo horbaxdaan tikidhka dayuuradda kaa bixiya xataa haddaad colaad badan u haysay ee maalin saddexaad kun dollarska kaa siiya si kastoo aad u colahayd maalinta dambe ninkaa xaggiisa lagaa mari maayo mahebel waa ninkaas waa nin raga ee agtiisaa soo marin baad le wax kale oo uu sameeyey ma jirto gacantiisaa furay wuxuu isku dayey colaaddii dhexdiina taallay inuu gacantiisa ku masaxo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey tahaadu taha wax kastoo aad ka tirsanaysay boogtii wuu dhayey boogtii aad tirsanaysay dhaymuu mariyey nabarku haddii la dhayo dee wuu iska bugsadaa wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam waxaysa siiya isu hadiyeeya yacni waxaan oo dhan shareecadu waxay inoo faraysaa in midnimada la ilaaliyo waxaa la yidhi hadduu walaalkaa ku dhibo fa jazaau sayi'ati sayi'atu mitla laakiin waxaa kaloo la yidhi inaad cafidaabaa maxay ka khayr badan xaq aad lahayd waa laguu sheegay laakiin si aad u wada noolaan kartaan cafis nebi yuusuf walaaladii god bay ku rideen sababtiisay daraaddeed buu jeel ku galay aabihii ku indhabeelay reerkii ku kala lumay waxaasoo dhibi dhacday haddana isagoo boqor noqday oo boqorkaba wasiirkiisii koowaada ayaa walaaladiioo baahan oo qaxootiyo raashin raadinaya u yimaadeen mu odhanin waa nimankii godka kugu riday adigoo carruure cidlada kaaga tegay aabbaha ayna tiray adiguna maantaad haysaa ee jeelka ku go ee raashin buu siiyey markii dambe ay ogaadeen inuu walaalkood yahayna wuxuu ku yidhi weliba laa tatriba calaykum اlyowm yagfiru allahu lakum wax canaani korkiina ma saara ilaahay dembigiina ha dhaafa buu ku yidhi cafisku cafiyey yuusuf isagoo laga dhib loo geystaa wuxuu keenay inay reerkii dhammaa dib u midoobaan reerkii inankii weynaa waa kii baxsadee iska tegey yidhi anigu ka suuli maayo inaan iska socdo ilaa iyo aabbahay intuu war kale laga helayo wakaa meel buu iskaga maray kii meesha maray iyo odaygii iyo islaamtii iyo inamadii iyo wixiiba uu soo ururiyey maxaa keenay inuu iska wada cafiyey baa keenay inay walaaloobaan islaamku wuxuu ina farayaa waxaynu ku walaaloobi lahayn oo dhan bashar baynu noo malaa'ig ma nihin dhacdooyin waa dhacyan mushkiladu waa imanaysaa kani waa imanaysaa laakiin waxaa layna baray dulmigu inuu mamnuuciyey cadaaladu inay fiicantahy cafisku inuu ku jiro meesha qofka mu'minka walaalkii inuu dulqaato waxaan oo dhan waxaa laynoo farayaa inaynu midowno ayuha alikhwa midnimadu sharciga qura maaha waxayna faraya waa wax caqliga qumani uu keeno xataa haddaan shareeca oolin in la midoobo caqliga saliimkaabaa tilmaamaya sidaa awgeed buu ilaahay subxaana wa tacaala yuhuud buu qur-aanka kaga warramay oo ishaysata oo kala khilaafsan oo kala tagsan markaase alle wuxuu ku cilleeyey sababtu waxa weeyaan baa ilahay yidhi waa caqli xumo ilahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya laa yuqaatiluunakum jamiica ila fi quran muxasana ow min waraa'i judur ba'suhum baynahum shadiid taxsabuhum jamiica wa quluubuhum shata waayo ilaahay wuxuu ku cileeyey idinlama dirirayaan ilaa iyo ay dhufaysya iyo meel qalcado iyo waxay galaan mooyaane waa fulayaal baa lagu tilmaamay waa la soo wado waxaa ilaahay sheegay iyaga laftoodu dad wada socda maahe waa dad ba'suhum baynahum shadiid baa ilahay yidhi beleda dhex taalla waa adagtay quluubtooda waa kala tagsantay haddana ilaahay maxaa waxa kan keenay dalika biannahum qowmun laa yacqiluun baa ilahay yidhi waa dad aan caqli lahayn idan kala tagsanaantu waa garaadli'i baa ilaahay ku tilmaamaya xataa haddaynu diinta ka tanaasullay kala tagsanidu waa maanlaawonimo waa caqli xumo sharciguna wuxuu sheegayaa inaynu midowno caqliga saliimkiina wuxuu sheegayaa inaynu midowno walidaalika ummadaha caqliga isticmaalay waa ummadaha u arkaya xataa iyagoo aan diin fiican haysanin inay midoobaan in dani ku jirto inay midoobaan in dani ku jirto taariikhda haddaynu dib u daraasayno ummadihii muslimiinta wixii ay jabeen inta goore muslim jabay inta ugu badan waxaa sabab oo ahayd khilaaf iyaga dhex yimid dowla alcabaasiya alkubra taariikhda way jabtay caasimadii muslimiintana waa la qabsadayba niman mongolian istatar la yidhaahdaa qabsaday laakiin waxay ku qabsadeen markaysoo muslimiintu kala biiqbiiqday ee masar iyo xaggan dowla alfaatimiya goosatay iyo mamaalig iyo wax kale goosteen ee shaam duwal yaryaroo kale ka dhismeen ee khawaarzam iyo xaggan dowlado yaroo kala goosteen ee dowladda islaamiga ahayd in yaroo magacay uun ay soo hadhay ee caasimadda inta loogu yimaado la yidhahda isdhiib madaxweynihii dhamma ama khilaafeedii dhammayda muslimiinta waa ku nabadgelinayeen aye isdhiib ee isaga iyo caruurtiisi iyo wasiiradiisi iyo wixiisii oo dhami isagoo soconaya ay isdhiibeen dabeetana inta la qabtaa birta la mariyey magaalada wixii deganaana waa la laayay dhowr milyan oo qof baa madaxa laga jaray baqdaad baqdaadda maanta maraykan uu ka dhex qoslayo horaa dhowr milyan oo muslimiina intaa la qabsaday madaxa looga gooyo maxaa ku dhacay kala qayb qaybsi maxaa ka soo saaray muslimiinta ee andalus ka talinaysay andalus waa sbain iyo bortugiiska iyo faransiiska qeybtiisa hoose iyo dhulkan oo dhan siddeed boqol iyo shan sannadood baa muslimiintu ka talinaya siddeed boqol iyo shan sannadood baa muslimiyaasha deganaa maantana waxba kama deganaa waa laga soo eryaday see looga soo saaray iyagoo xooggala dowlad yar yar yar yar weliba buurta buuraha yaryaree xeebta baasiga ku dhajisan dowlad yaroo ka jirtay leon iyo agagaarkeeda dowlad yaroo ka jirtay baa soo saartay say u dhacday waxay ku dhacday muslimiintu baa iskhilaafay midba ka kalunbuu boqonta gooyey gaalkanunbaa midba yidhi ola heblaayo waanu sahinayo igula duul gaalkuna wuxu uhi waa kugula duulaya kolba gaal iyo muslim wada socduunbaa mid ku duulo madaxa jabiya dabeetana qolo kale kolba u tagaa qolana wuxuu yidhahdaa idinku lacag iska bixiya jisyo boqor baa loo yimaada wuxuu yidhahdaa anigu lacag baan ku siinaya ayaa aniga idhaafo qoladan kale iga dambaysa ayaa nocolna iyaga weerarka ku qaad kanaa iska muslaxo lacag siiyo ka dambaa la weeraraa mid baa yidhaahdaa qolo heblaayaanu shaynaa waxaan rabaa inaan ku duulee qalcadaha waqooyiga o dhan ee muslimku leeya adigu qaada adaan ku siiye laakiin askarigu dar aan qoladan kala qabsadoo iyaga ka qaadee boqorka yaraanu maadeerka nahay waa lagu daraayo meeshay ka qaadaan xad bay gaadheen ibnu xasam uu yidhaahdo khisyagii soo maray buu yidhi meesha tan waxaa ka mid ahaa boqol iyo labaatan kilomitr inuu ku dha yacni afar maalmood buu yidhi saddex maalmood in loo socdo waa around boqol iyo labaatan kilomitr oo afar amiirulmuminiin looga khudbadeeya buu yidhi nin waliba intuu tuuga weagaartay buu yihi mu'minkao dhan baan amiir u ahay dowlad weyn oo muslimiinta oo dhan ka tale hadda waa laba tuulo wuxuu haystaa intuu laba tuulo weegaaray ayuu magac la yidhahdo amiirulmu'miniin la baxay oo lacag samaystay oo calan samaystay oo shaaro samaystay oo wasiiro samaystay oo ka samaystay maalinba sidii mid loo cunayay baa dhammaantood laga takhallusay mid ku hadhay ma jiro baaqigoodii ugu dambeeyey markii meesha laga saarayey boqorkii ugu dambeeyey isagoo ooyayuu ka soo baxay markaasay hooyadii ku tidhi haddaad sidii ragga u ilaalin kari weyday boqortooyo kaa baxday sida dumarka ugu ooy isagoo ooyayuu furaha dhiibay heshiis yaroo lala galay dabeetana uu ka soo baxay muslimkii meesha ku hadhay maxaakimu taftiish waxa la yidhahdaa la saaro waxaa la dooransiiyey saddex shay inaad kristan qaadanayso oo lagu daayo inaad waddanka ka baxayso oo hijroonayso oo qoxoonti noqonayso oo naga tegaysid iyo in lagu dilo mid dooro saddexdaa unbaa xeer looga dhig kii ay doortaan wixii islaam ku soo hadhay waa la gowracay wixii aqbalay inay hijroodaan north africa iyo xaggaa loo soo saaray waa soo yaaceen wixii aqbalay inay kiristaamoobaan oo iskala noolaadaanna waa kiristaamoobay saasuu arrinkooda ku dhammaaday meeshay siddeed boqol iyo shan sannadood ka talinayeen maanta waxba kama aha waxaan uga jeedaa muslim waxaa dib loo gumaystay markay qolaba qoladii ku xigtay un iska iska rawday markuu colka ugu weyn unuu noqday walaalkiiyo muslima waxaynu u baahanay ikhwatii fi lcaqiida inaynu fakerno oo dib u fakerno oo walaalkaayoo gaaldilaya aanad farxin waa min sifaati اlmunaafiqiin nebigu wuxuu leeyay ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy in tamsaskum xasanaة tasu'hum wain tusibkum sayi'aة yafraxu haddii wanaag idin helo kuwa munaafiqiintii wanaaggiina way ka naxaan haddii gaaladu idin jabisoo balaaya idin ku dhacdana waa farxan waa min calaamaati nifaaq walaalkaayoo muslim oo la tumay inaad adna faraxdaa wax lagu farxa maaha muslimka idinka fog wax badan inaydan ka qaban karin baa laga yaabaa laakiin waxaan caqli ahayn cape town idinkoo jooga oo qaxoontiya oo minority gruuba oo aan waxba ku haysanin inaa halkan beelo iyo reero iyo wadaad wadaad iyo kooxo yaryar iyo wax u kala degtaan baa ceeba idinka midnimadaan idinka rabaa xooyaan tan inaad dad muslima oo identity-gooda wada ilaashado noqotaan muslim baa tiin mar labaadna soomaaliya tiin oo dhaqan iyo afgaara baa leedi muslimka kale waxaa iskaga sokaysaan baa jira muslimka bakistaaniga waxaanan wadaagin baa jira afbaanan wadaagin culture gaaraanan wadaagin waxaanan wadaagin oo gaaraa jira inaad culturekiini gaarka a wada ilaashan kartaan waxaa halkan jiri kartaan oo qura haddaad dad midaysan tihiin oo ku midaysan walaalnimadooda islaamnimadooda iyo tan inaad wax ka qabataan wax badan tii kama qaban kartaane tan ka fekera masaajidku inuu idinka dhexeeyo tijaaradiina inaa isku caawisaan kuwiina wax la yeelo inaa caawisaan intaa iskacan qaban kartaan inaa iskacan qabataan madrase iyo iskuul inaa wada furataan carruurtiina inaa wax wada bartaan haddaad mid ahaataan waa jiri kartaan haddii kalena jiilo sii madhay ee dhaqan guuray unbaa ku biiraysaa taariikhdu way soo jirtay waxba is odhanayn anigu nin fiican baan oo wadaad baan oo carruurtayda waa xijin waxba ma xijin karti waa intan adigu aada joogto u da-da labaadee ay dhalaan xataa inay soomaali yihiin in aan la garan baa laga yaabaa kooda ugu fiicani waa ka muslimuun sii haysta duun afranjigiisa ha iskaga hadle masaajidka imanayo salaada tukanaya kaas waa nin raga soomaalinimo iyada la kala tegi laakiin haddaa midowdaan oo mid noqotaan waa sii jiri kartaan dhib kastaa waxay ku dhacdaa dadka jiilka ugu horeeya kooxda ugu horeysa kooxdaasi hadday si caqlile u fakertana wax dhaxalgalay kooxaha dambe uga tegi kartaa oo ay kusii jiri karaan kooxdaasi xarkii iyo suuskii ay kala yimaadeen waddankii hadduu sidii u cunayana waa maranaya anuna intaa dabar go-aysaan baa sugaysaa just it's a matter of time waa wakti uun tuula heblaayo qoladii joogtay waa iska baabado beertay gasho tuulada kalena beertun bay gelaysaa waa kala yaro uun adkaysi badnaanaysaa waa its matter of time waa un kala adkaysi badnaanaysaa meella qaar yaro roonroon baa yaro jooga cabaar is adkayn kara qaarna waa fudud yihiin oo bisha horeba waa lala kacayaa legdinta marka horeba beerkaa lagaga degaya duniduna waa loolan dunida gebigeeduba cidi wax isma siise waa la loolamaa dunida bini aadamku loolan buu ku jira taxadiyaat baa yaalla marka qaarna markiiba waa lala kici qaarna maalmo ay dhufayska kusii jiri laakiin wax badan ka dambayn maayaan badweyn baa joogtaan gaala leeday inaad sii jirtaan oo ubadkiinu uu sii jiri karo soomaaliyaan ku noqonaya berigay dhisantana waa war loo noqon doono halkan waxaa idinka soo horreeyay dad soomaaliyeed oo hore joogi jiray oo ingiriiskii la socdo boqolaal ahaa south africa ay deganaayeen iyagoo boqolaal ah yaa ka maqasheen maanta nin hebel la yidhahda iyo waxbaa sheeg sheegtaan soo maaha qaasim nin la yidhahda meel kasii joogay iyo mid kaloo hebel la yidhahda iyo laba saddex midh baa sheegta waa boqolaal qof ayaa midh iyo laba laga sii hadal haya kamaydan raganimo badnayn kamanaydan gedisinayn dhaqankana kamaydan jeclayn islaamnimada kamaydan jeclayn dad muslimiin oo dhaqankoodii iyo waxoodii haystay ahaayeen laakiin a matter of time unbay ku madheen haddaa isku duubnaataana wax qabsataanna in uun waa serfive garayn kartaan haddaa uun baabkeeninu xaggii la joognay sii wadaanna waa maalmo uun geeridiinu iyo intaa kala hor dhimanaysaan unbaa sugaysaa waxaan kusoo koobayaa cilmi cusub aydan garanayn maan sheegin intiina qur-aanka akhridaa nusuustii akhriyi jirteen weligiinuun baan akrinay intiina wax dhegaysataana warkii aad dhegaysan jirteenun baan akrinay laakiin waxa aan rabaa rethinking inaad samaysaan bal inaad dib u fakertaan qul innii aacidakum biwaaxida nebi maxamed baa waxaa lala waxaad ku tidhaahdaa war hal mida un baan idinku waaninaya mathna iyo furaadaba isu taago oo keli keli bal intaa u tagtaan fakera baa ilaahay ku yidhi keli keliya intaa isu taagtaan inaad dib u fakertaan intaasaan idinku waaninayaa buu nebi maxamed yidhi calayhi isalaatu wasalaam anna inta in laeg baan idinku waaninaya bal intaad dib u fakertaan inaad dib isu qiimaysaan nolosha tan qayb qaybta ah waxba kuma hayno reer liibaanay miyaa garanaysaan intaynu isdilayno yaa garanaya reer liibaanay ma jiro reer hebel kastaa markay guulaysteen wuxun bay sheeganayeen reer hebel baanu dad badan ka laynay annagana in yar baa naga dhimatay waa inta un guushii la sheegay reer kaloo maanta wax haysta reer waliba waa baabaa meel walba waa lagu baabaa waxaynu sheegan oo dhami waa intaa aan dib u fakarno oo islaamnimadeenna ina midaynayse uma baahnin caqli badan oo kale iyo talo badan islaamnimadeenna ina midaynayse aan islaamnimadeena qaadano wallahu aclamu bilahi towfiiq